asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cumar cabdulaahi maxaan ahay gudoomiyaha ammaanka mise iftin peace chairman garissa deegaankan iftin west dadka degan maxaan ka codsanahayaa fadlan nabadda beriyaashan dambe way sii hallaabaysaa waxyaalo badan ayaa ka socda waddanka markaas maxaan u sheegayaa waalidiinta iftin west iyo gaarisabo iyo gobolka qoyi bari walaalayaal inaan nabadda aan hubsanaa inay nabad jirto midda kale maxaa way inaan hubsanaa caruurtayna inaan ilaashanno maxaase beriyaashan dambe caruuraha kenya weliba wadankan kenya oo gobolkan qoyi bari ayaa la qaadahaya oo tahriibhayaan oo u tahriibhayaan meel aan ka saydna ayaa dambana way ku dhammaadaan heer maxaa la jooga hadda ilmihii la garanaynin inay nairobi joogaan mise gaarisa joogaan mise wajeer ay joogaan mise mandheera ay joogaan ilaan ilmahana wayba tageen oo way tahriibeen sidaasayna ku dhintaan markaas maxaan ka codsanahayaa waalidiinta reer kenya ee gobolka qoyi bari ee gaarisa iyo iftimbo inay ilmaha aad u ilaashadaan nabadda waa muhiim ilmahaynana waa muhiim waxa ilmahayna qaribhayo oo tahriibka gelinayana waa dad kolleyba soo barakace oo dhulkooda kasoo barakace haddaan nahay dadka reer waqooyi bari iyo kenyaba marka maxaan ka codsanayaa dadka reer waqooyi bari weliba gaar ahaan soomaalida waqooyi bari inay ilmaha aad u ilaashadaan waalidiinta ilmaha ay aad u ilaashadaan midda labaad waa gaarisa iyo gobolka waqooyi bari haddaan nahay reer waqooyi bari annaga horta kenya aan ka mid nahay waa gobol annagaan leenahay gobolka annagaan leenahayna haddaan nahay dad soomaaliyeed soomaalida ayaa ee gobol dhulka ugu weyn waddankan haysataa waa halka gobolka ugu weyn oo soomaali kilixibeen ay leedahay markaas annaga ka soomaali ahaan maxaan u malaynay annaga wax naga kenyahiinsan ma laho marka annaga maxaa loo baahan yahay inaan isku xidhnaano oo aan hubsannaa gobolkayna inay nabad ka jirto haddii aan nahay gaarisa iyo waqooyi barigo midda saddexaad maxaan u sheegahayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore dhulka aan haysano kalix annaga kenya eh kenyana waa dhul boqolkiiba konton iyo saddex ilaa boqolkiiba lixdan dhulka kenya ay ku fadhido dadkan xoolo dhaqatada oo asal la dhaho ayaa iskale annaga wax naga saari karo maanta oo na dhihi karo kenyaan madin ma laho